dadka xoolodhaqatada ee deggan dhulka miyiga ee u dhexeeya degmooyinka baardheer iyo ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa markii ugu horraysay muddo kaba ilaa toban sanno waxay cabasho xooggan ay ka muujiyeen xaalufinta lagu hayo noocyada kala gedsan ee dhirta dadka jaraya ayaa waxaa la sheegay inay hurmuud u yihiin dad dhallinyaraha oo dhaqaala doon ah waxayna jarista dhirta u isticmaalayaan dhuxul nuurad iyo tiirarka guryaha soomaaliga lagu dhisto deegaanada ugu daran ayaa waxaa ka mid ah tarako balambaal siidimo kantama raydab garsaal muudaale iyo weliba deegaano kale oo hoostaga degmada ceelwaaq cabdulaahi aadan oo ka mid ah xoolodhaqatada tuulada tarako oo baadhir u jirta ilaa konton kilomitir ayaa raadiyaha erga u sheegay labadii bilood ee ugu dambeeyey in ay korortay jarista dhirta manaafacaadka u lahayd xoolaha dhirta la jaraya ayaa waxaa ka mid ayuu yidhi geedka loo yaqaan quraca hareeriga gasaajada mareerka qooqoonka garaska iyo geedmiroodka dhista horena waa loo guri jiray waayaan hadda labadan biloodna ama saddex biloodba waa dhihi karaa dhista maaragtaa geedaha dhirta noocyadeeda kala duwan marka xaalufin ba-an ayaa lagu hayay
marka adinku xoolodhaqatahaan sidee idiin saamaysay noloshiina aad bay noo saamaysay aad bay noo saamaysay ani hadda socotan ayaan dhoot waxaan halkaan ooga baxay waxaan maray meesha la yidhaahdo tarako meesha la yidhaahdo ilaa iyo meesha la yidhaahdo balambaal iyo siidime ayaan ayaan tegey ilaa sarta kasheesa intaasba waan tegey intaasba waxaan ku soo arkay xaalufin aad u ba-an baan ku soo arkay marka sidaas la'alligeeda aniga marka waxaa weye dadkan waa xoolo dhaqato ama soomaaliya marka hadda loo fiiriyana dad maarata warshaday iyo wax soo saar lama waxay ku tiirsan tahay waa xoolaha xooluhu waxay ku nool yihiinna waa dhirta dhirtaasaa marka manafacadsadaan xoolaha marka xoolihiina marka dhirtii waa laga jarhayaa marka xaalufin ba-an ayaa ka socoto marka ayaa ka jirto marka gobolka marka degmada haddaan baardheer haddaan kaala hadlahayo iyo nawaaxiga ilaa siddeetan kilo toddobaatan kilomitr intaasi hadda ayay gaartay waagi hore meeshii soddon kilomitr xaalufinteeda ay gaari hadda waxay gaartay ilaa toddobaatan kilomitr way ballaaran tahay dhulkay ka jeeda waa tarako waa balambaal waa siidime waa soona faafacdhuun maaragtaa in faafacdhuun wixii ka sor siddeetan kilomitr intana meesha la yidhaahdo faanweyn intana faafacdhuun intana meesha la yidhaahdo maaragta kagada hoosteeda oo warta saweyne la yidhahdo intaas inta ka dhexaysa ayay xaalufta ka socotaa dhankan hadda kale oo hadda maarta waa beriga ama dhankan hadda bayna iyadana sidoo kale ayay uga socotaa waxaa la xaalufinhaya oo la jirayo waa dhirtii maarata xoolo ay ku noon horta sidoo la socotaanba meesha dhirta la yidhaha manaafacaad badan bay leedahay dadkana manaafacaad bay u leedahay duunyadana manaafacaad bay u leedahay roobka markii koowaad waxaa hadda dadku aaminsan ama dadka aniga iga aqoonto badan ama iga cilmi badan ay sheegahayaan dhirta inay roobka soo jiidato la sheegahayaa oo wax la fahmi kara weeye oo sidaas iyada dadka iga aqoon badan sidaasay sheegahayaan waxay kaloo haddana leedahay dabaysha kacdo oo maarata roobka markuu da-ayo dalfisana geedahaas iyadaa waxay u noqotaa dabaysha gabaad bay u noqotaa dabayshaasna way celisaa waxay kaloo haddana dhirta ay samaysaa roobka markuu doo biyuhu markay socon habsami bay u soconahayaan biyuhu dhulka ayay gelahayaan dirita ayay dhulka u gelahayaan oo socodkii xawaaraha way joojinahayaan haddii dhirta la jaro oo meesha ay bannaata biyuhu xoog ba u soconaya boholo ayaa ka dilaacahaya aadan maxamed cali aadan maxamed cali oo ka mid ah waxgaradka deggan tuulada qorbaati oo ceelwaaq u jirta ilaa toddoba kilomitir ayaa sheegay in tuulooyin hoos yimaada degmadaasi maalmihii lasoo dhaafay ay ka socoto xaalufin ballaaran oo lagu hayo dhirta deegaanka dhirta ayuu sheegay in dadka jaraya oo u badan dhallinyaro dhaqaalo doon ah inay u isticmaalayaan dhuxul ay shidaan si ay ugu doontaan lacago si ay ugu iibgeeyaan deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari dalka kenya oo xuduud la wadaaga gobolka gedo deegaanada ugu daran ayaa waxa uu sheegay inay ka mid yihiin qadadda buulabacaad sandacar weeltuweer laanqurac budada garsaal iyo samareel oo dhammaantood hoostaga degmada ceelwaaq oo ay ka socoto xaalufin ba'an oo lagu hayo dhirta oo dhuxul ahaan loo gubayo
ayaa dhirta guraayo oo micnaha xaalufinahayo oo maaragtay masaarahooda gacanta ugu jiraan cid ka hadli karta iyo cid ka qaban kartana ma lahan dhuxushi waxa u furantay dalka kenya oo xaduudda ayay ka gudbaysay oo mootobiishi ayaa u taagan waxaa la gadayaa dolarkii toddoba dollar baa la gadayaa marka dhibaatada ugu weyn lacag ahaan baa loo isticmaalayaa dhirtii marka waxaa waaye maaragtay hadda way ku wada jeestaan dadkii baa ku jeestay meel aysan ka gubanaynin maa dhirti way holcaysaa waxay u samaynayaan geedkii ayaa la goynayaa geedka weyn ayaa la goynayaa ama bishaq ha ahaado ama tuweyn ha ahaado ama libi ha ahaado ama qurac ha ahaado geedkii baa la goynayaa markii la gooyo waa la gagabnayaa oo la gurahayaa rag xoog weyn oo burqo weyn baa u tagaayo way gurayaan markay geedkaas quraan way gooyaan kadib ayaa micnaha waxay ay samaynayaan geedihii yaryarka ahayoo sida maleerka oo kale iyo dhirta yaryareed bay micnaha iyo dhashin uga dhigayaan oy ku gubayaan geed kore oo geed sare oo geedkii kore iyo kii hoose midna ma taqno walaalama waa mahadsantahay arrin in la baar u baahan weeye waa meesha hadda ceelwaaq ilaa toddoba kilomitr sideed kilomitr tuuladaan hadda joogaan u jirta horbaadkaa la yidhahdaa waa furqadada tuulada la yidhaahdo ilaa ka marjuga meesha la yidhahdo dhanka qoraxda xyada u dhacdo u gudban dadka hadda holcayo oo micnaha masiibada ay ka taagan tahay weye tuulooyinka ugu daran waa qadado iyo buulgacaad iyo maxaan ku yidhahdaa horbaati iyo tuulada la yidhaahdo maxaan ku yidhahdaa talaal waxa ka sokeeyo xaggana waxa weeyaan maaragtay ilaa cabdilaballaa ka soke tuulada la yidhahdo ka soke intaa wey maxamed hore way u dheli jirtay hadda kahor aan ka dayninay deegaan ahaan baan nooga faylinay wixii tuulooyin ahaan baan isku nimta arrintan inay dhibaato tahay ayaan sheegnay oo aan ugu soo qaadanaynin markii dambe hadda masiibada waxay noqotay hadda way naga fara sheegteen waxaa ee nooga dacwoonaya xafiis weyneyna ma aqaan anigu say wax ka yihiin maxamed cali xuseen diini waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka gedo isagoo la hadlayay raadiyaha ergo ayaa waxa uu sheegay in xoolaha iyo deegaankuba ay ku tiirsan yihiin dhirta deegaanka ka baxdo waxaana uu tilmaamay in dhirta oo la dhuxuleeyo ay halis ku tahay nolosha iyo mustaqbalka gobolka sababaha keenaya in jirista dhirta ay sii kororto labadii bilood ee ugu dembeeyey ayuu sheegay inay la xidhiirto shaqola'aan baahsan oo la soo diristay dhallinyaro badan oo ka shaqaysan jiray beeraha waraabka kuwaas oo shaqola'aan ay ku timid kadib markii ay ku khasaareen dalagyadii uga baxayay beeraha fatahaddii uu sameeyey webiga jubba bishii abriil dabayaaqadeedii ee sannadkii lasoo dhaafay waxaa aniga maamulkeen oo noogu wen yahay barsadkeen macalim oo u wen yahay barsadkeen macalimu aan hadda kahor ka wada hadalnay dhibka uu keeni karo nabaad guurka geedaha la jaray ama duxulaha laga samaysto ama systemka system kale ha loo isticmaalo geedahana la jarayo waa waa dhib ku imaanaya deegaan guur roobabka systemka abaaraha roobka meesha meelaan geed lahayn kubado hadda inaan ka warqabteen arrimi ahaan u badna nabaad guur bay keenaysaa in hawdka u dhexeeya meesha la yidhaahdo griley ilaa celwaaq griley ilaa baar dheerana ilaa intii fatahaaduhu ay dhaceen ay ka soconayso jaridda geedaha aad baan uga warqabnaa waxaan amraynaa dadkeen oon ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa andhehe mar walba ku soo celinayna mar labaadii mar saddexaad inay ka waantoobaan jaridda gaadi geedaha la jarayo nabaad guurka la samaynayo wax noo fiican maahan wax environmentiga amaba deegaanka u fiican ma ahan wax xoolihii iyo daaqsinka u fiican ma ahan wax sideedaba fiican maaha marka fadlan dadweynaha reer jubbaland khaasatan reer gedo guud ahaan gadoo dhan baanu ka diidannahay inay arrintaas ka dhacdo waa tahay guddoomiye su-aasha aan jeclan ku weydiiyayaa waxay tahay waa maxay sababaha keenaya in jirista dhirta ay sii kororto labadii bilood ee lasoo dhaafay wallaahi dee waad ka og tahay dee fatahaadaha dhacay aba xoogaa dadkii kulaylkii soo gaaday inay soo baxaan ama dhuxul ay ka jirtaan ama geeda ay ka samaystaan ama ay ka raadiyaan butul butulyonkii bay soo gashay marka si walbaba ha ahaatee shaqalacaantun baa u badan hadda waxaa abuuraya uma isdhigi karo sababo kala abuuraya laakiin ayadana sidaam system kale in beeraha lagu noqdo beeraha la fasho boqolaal jid oo kaloo shaqa loo abuuri karo ayaa jira marka labadii bilood u dambaysa waa dhibkaas waxa un kusoo kordhay ma garana wax kaloo khaasa soo kordhay anigu taas ayaan is leeyahay fikirkayga waxaasan u malaynaya inay sababeen mar labaad iyo mar saddexaad anoo ku hadlaya codka maamulkayga waxaan codsanaynaa in la joojiyo geedahaas la jaray dadka ku nool gobolka gedo ayaa waxa ay u badeen xoolodhaqato iyo beerley waxayna ku tiirsan yihiin dhirta deegaanka odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay ka digayaan in haddii aan la helin xal deg dega oo lagu joojiyo xaalufinta deegaanka in gobolka oo dhan nabaad guuro oo xooluhu loo waayo daaq iyo biyo axmed cumar saalixi idaacadda ergo baar dheere